waxaa hallaabay matoorka biyaha magaalada shanta boqo ka mida deegaan baarlamaaneedka legdheera waxgaradka deegaanka ayaa ka sheekeeyey oonka iyo dhibaatada ka dhalatay ceelka hadlaysan bashiinta naga halaawday bashiinta dee allaawday xoolihii awalba tabaray ku soo arooraan malhin meeshana biyo looga qaadahay meesha dee halaawday biyihii waxay noqdeen in ama khori loo doono ama dhinacan loo doono axmed dukaani iyo dheertu gawaaridi waxay ku dareen lacagtii dadkiina lacag ma hayo tabartii baa dhammaatay xoolihii duurka oon bay ugu baaba'ahayaan wixii or ordi oo inta aadi inta aadi inta aadina waa county reebka iyo qoor armiinka iyo jiifka dowlad kale ma hayno county gafani ma hayno national government waxba kama hayno m b ma hayno dhibkaasaa nagu dhacay addunyadana way dhammaanaysaa baan u dhammaan haynaa waxaad arkaysaa dadaan xalay biyo afar saac shan saac ay ugu horreeyeen biyo laga keenay khalaar marka waxaan codsanaynaa aad iyo aad u codsanaynaa si ugu dhaqsaninta badan abaarta allaa wada keenay in nolol nooleeyo oo nolol biyo ka horraysa malahay gacanna la siiyo
dunyadii iyo dadkiiba oon bay u dhammaan hayaan biyo aqal-aan laga soo daray oo ninkii nacuuda markaa soo darsan kara soo daray hayaa loo kala qaadana lagu nooli xoolihii oon bay duurka ugu dhammaaday ewel ba caatay ahayn xoola abaaraad bay ahayn dhibkaa annaga waa zaa'id wax aan kaalmo ka haysanana ma leh bulshada deegaankan oo horaanba la daalaadhacaya abaarta kulul ee ku habsatay gobolka ayaa cabasho ka muujiyey taageero la-aanta dowladda dhexe iyo midda ismaamulka waxaan malan dowladdan national government keli markaan annaga meesha joogno ee tobanka sanaadda count ay soo gelin leeca ma jirin waxaa ree naagta naagta kale way ka basiirtaa dowladda national markay ahayd hadda xalay bay inoo habeen hore xamaan labaatan aqal oo dabka ka damaa raashiin magaalada looga guray xoolii ka dhammaadeen abaar daraaddeed markee dhibkan ilaahay uma bixin karaa oo ummaddoo dhan bay haystaa kenya o dhan bay haystaa adduunka caalamka o dhan bay haysataa intaa ilaahay unbaa naga qaadi karaa waxaa noo sii dheer marka oonka mashiin waxaa hadda wiig way halawsan tahay xoolihii oo meeshuu biyo loogu geynayo oo gaari loogu geynaayey gaaridii haddii ay kiriibka u dheeraade hayn annaga lacag intaa dhan baan ku darayna dadkana dadkana eeg buu iska gaabsaday in haysto ilaa waktigii mooy maana arkin weli dhibkaada maanta na haysto ilaahay maana dhibka bixin kara laakiin xagga dhinaca dowladda iga fiirsa waxaad moodaysaa layac inuu nagu jiro ayadoo abaar jirto oona arkin weli geli masaajid soo geli weligaan maana arkin laakiin hadda waxaad arkay habeennimadii tobanka saac baan masaajidkan ka aadaamaa mal alle markaa aadaamaya geli baa ku dhex jira masaajidkan habeen dhinac baan ooga cararay amuu ku dilaabo waxaana waxaa yeeli biyola'aanti doofaarka iska dhaaf cidoodka kale iska dhaaf marka ilaahay baa bixin karaa waxaan dowladda ka codsanaynaa tu kore iyo tu hoosebo national government iyo county government in nala soo gaaro oo wax nalala qabto oo wax naloo qabto yaan ka codsanaynaa xilliyada oonka markii booyad ama biyo yar la helo waxaa ka dhasha buuqa iyo muran sida dhacday intaan goobta joogay koox dumara ayaa biyo yar isgaarsiin la waana astaanta oonka iyo kuleylka halkan ka jira dhanka kale wakiilka laga soo doorta woodhka gorayaale oo shan taabaq ka mid tahay mudane cabdiraxmaan sheekh maxamed idriis oo loo yaqaan cabdiraxmaan bilow ayaa sheegay inay ku guda jiraan xalinta baahida ceelka hallaysan waxaana magaalada joogay wiishka ceelka hagaajinaya rajaduna waa mid wanaagsan maxamed baaruud xuseen warbaahinta ista shan taabaq lagdheera